Munaasabad ay ku qalin jabinayaan arday dhammaysatay dugsiga sare Kanaaf Laxay macadkii Imaam Nawaawi ayaa lagu qabtay magaalada Qardho waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka macadka waalidiin macalimiin ardayda qalin jabisay ee marti sharaf kale maamulaha macadkii Imaam Nawaawi ee magaalada Qardho Maxamed Cismaan ayaa ka warramaya ardayda qalin jabisay munaasabadda aan caaw halkaan u nimi sheegnona waxay ku saabsan tahay dabcan sida boorkana idinka muuqda caawa munaasabaddan waxaan u qabannay arday sannadkan sannadusiyeedka ka qalinjabinaysa ama soo dhammaystay labiyo tobankii galaasee dugsiga sare haddana la rajaynayo insha allaah inay u gudbaaniin heer jaamacadeed ama waxbarashada sare ardaydaasoo ka baxaysa dugsiga imaamu nawaawi magaalada qardho ayaan rabnaa caawa halkan inaan munaasabad sagootin ah isugu jidha sagootin iyo duco inaan ugu qabanno insha allaah maadaamay muddo labiiyo toban sano ah ku soo jireen heerarkii kala duwanaa ee hoose dhexe sare qaar ka mid a marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda ugu hambalyeeyey heerka ay soo gaareen ardadaas oo ahayd arday aada u dadaal badan ee hadda intii iskuulku furaa ama uu socdayba runtii aada iyo aada u dadaalayey kaalimiha horena galay caawan aad arkaysaa nin ee quruxda iyo sharafta iyo haybadda iyo tacliinta intaa ka gadaal waxaan u hambalyaynayaa ardayda ka qalanjabinaysa dugsiga sare ee imaamu nawaawi qardho fasalka ee foomfoor sharaf weyn bay ii tahay oo qiimo iyo qaayo badan inaan caawa halkan kala soo qayb galo ardayda dugsiga imaamu nawaawi ee qardho salaan kadib caawa farxad bay ii tahay qiimo leh intaanu arday ah inaan hor imaado waan ku faraxsanahay farxad gaaray ii tahay ardayda waa u ducaynayaa waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo dufcaddan ayaa dufcaddii lix iyo tobanaad ee ka qalin jibiso macadkii imaam nawaawi ee magaalada qardho tan iyo markii la aasaasay